بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد الركن الحادي عشر سؤال كما ركن كوب يطبنات aljuluus bayna sajdatayn waxa weeye fadhiga u dhaxeeya labada sujuudood isna waa rukni ka mida arkaanta salaada athaani casharna waa aطumaaniinatu fiihi iyo in lagu xasilo in la fadhiisto oo lama istaagi karo maca daalika in laguna xasilo oo xubin kasta halkeedii ay ku noqoto الثالث الcaشhر ka saddexiyo tobnaad waa التashahud الأkhiir ataxiyaadka u dambeeya ataxiyaadka ugu dambeeya mid kasta dee arkaantan shuruud iyo tilmaamo iyo waxbu yeelan laha ilaa ataxiyaadkan oo kale sagaal shardi baynu siin lahay laakiin iminka uma jeedne waxa weeye waa koobayna oo hadalkaa kooban oo haddii kale ruknigii ka horreeyey waa inuu ansax yahay waa in luqada markaa carabiyada uu yahay allahuma ilaa qof markaa aan garanayno inta uu baranayo tarjamo fasha mooyaane waa in xuruuftiisa la ilaaliya waa in tartiibkii waxbaynu shubi lahayn mogta shuruud baynu tixi lahayn laakiin hadda hadalkiinu koobayna atashahud alakhiir ataxiyaadka dambe isaguna waxa weeye waa rukni alqucuudu fiihi fadhiga loo fadhiisanayaana waa rukni oo sara joogga kuma akhriyi kartid fadhigaa loo fadhiisanayo laftiisaa rukni ah ka شhan iyo tobnaad aلصalaaةu calى الnabiyi salى الlahu عalيه waslam fi الtashahud اlأkhiir nebiga salى الlahu عalيه wasalam in lagu saliyo ataxiyaadka dambe oo weliba ay fiican tahay saligii markaa ibrahimiga ahaa in lala yimaado markaa kii afar iyo tobnaad wuxuu ka dhigay alqucuud fi alkhamis casharna wa aلصalaaةu calى الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam fi الtashahud اlأkhiir ataxiyaadka dambe in lala yimaado nebiga salligiisa sala allahu alayh wasalam asaadis alcashar ka lixiyo tobnaad waa asalaamu waa salaamta wa aqaluhu inta ugu yarna waa asalaamu calaykum inta ugu yarna waa asalaamu calaykum in la yahdo iyana waa rukni cinda jumhuuri ahli lcilmi qolada xanafiyada yidhaahda haddaan laba salaamad naqsanee weysadaba la jebiyo ama wax kale lagaga baxo iska caadi laakiin jumhuuru ahli lcilmi oo shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanaabilada iyo dhammaan waxay isla qirsan yihiin inuu yahay rukni oo aan wax kale lagaga bixi karin salaada ta jumhuurku isku raacsan yahayna waa salaanta hore un amaa ta labaad qolada xanaabilada riwaayo ka mida riwaayadkoodaad tidhaahdaa waxa weeye salaanta labaad waa rukni lakin jumhuuru ahlilcilmi shaaficiyada iyo maalikiyada iyo marka madhabka xanaabilada labadiisa riwaayo mid ahaan iyo waxay leeyihiin ruknigu waa ta hore un mar haddaynu nahno ruknigu waa ta hore bal bacdu ahlilcilmi ijmaacabaabay ku xikaayoodeen laakiin khilaafku waa sugan yaho ijmaacu ma jire haddii waxa weeye aynu nidhaahno ruknigu waa taa hore waa sida saxda ah waxay noqonaysaa ta labaad waa sunne bishardi markay weliba sunno noqonaysaa waa haddaanu salaanta koobaad dabadeed soo darin wax markaa diidaya salaan labaad in lala yimaado oo salaaddii hore dee gebagabaynaya sida masalan in weysada ka jabtaba assalaamu calaykum waraxmatullah markuu yidha midigta si wacan uga salaamad naqsaday ayay weysada ka jabto salaadii waa u dhammaatay saasaanay kaamil ku tahay salaanta labaadna ma jirto marka xitaa sunno noqon mayso waayo dee jabtayba maxaad salaamad naqsanaysa salaadina waa kuu dhanta oo markaad midigta salaanta ka dhiibto hadday kaa jabto bal bacdu ahlilcilmi waxay damceen inay jimca ku xikaayoodaan lakin ijmac maaha waa jumhuurka calaa qowli jumhuur wey waaya marka haddii weysadii jabto sida inuu xadas ku dhaco oo kale ama cawradiiba ka faydanto intaa maryiba lagala cararo iyo wixii lamid ah ama jumco ay ahayd oo salaantaa koobaad wakhtiga ku dhammaaday oo markaad assalaamu calaykum tidhahda si fiican salaantii u kamilatay haddii salaanta wax ka dhiman yihiin salaadii ma jirto laakiin waa in salaamtu waa rukniya si taama u dhammaataa markay si taama u dhammaato haddii wakhtigii salaada jumcaba baxo soo markii hore saad jamac u sugaysay casarba ku dhoweysay markaad assalaamu calaykum tidhi ee midigta ka salaam naqsatay ayaa casarkii soo gala markaana salaan labaadii ma jirto aduu wax salaadii hore anfinaya hadduu meesha yimaado salaan labaad ma jirto oo lama sunnaynayo haddii kalena waa sunne haddii salaantaa hore markaad la timaado waysadu kaa jabtana kuu dhammaatay salaadii ha ku noqon waddada ka cab rukniga toddobiyo tobnaad ee ugu dambeeya waa atartiib waa tartiibtii wey oo arkaantu siday u kala horreysay in loo kala horraysiiyo oo aan la ysku dhex walaaqin ee masalan niyadii ugu horrayso oo takbiiratulixraamkii ku xigto weliba labadaa rukni ma soo noqdaan mar dambe kugu soo noqon maayo halkaa marun bay kusoo gelayaan wogti oo dabadeedna qiya qiyaamkiiba ama isaguna dee kaba sii horreeyey waka adigu arkaantii markaad la timaado tartiibkeedii waad ilaalinaysa faslun fii sunani salaa salaada sunanteedii waxaad odhan kartaa wixii ka soo hadhay arkaantu waaba sunan hadaad intaa iska tidhaahidna maa siwaa dalik haddaa tahay wixii intaa ka soo hadhay waa sunan ee la jideeyaa dee taana waad heli kartaa waayo ahlulcilmigu laba dariiq bay had iyo jeer salaada u qaybiyaan qola waxay u qaybiyaan salaada arkaan iyo waajibaad iyo sunan oo arkaanta iyo faradku isku macnee arkaan ama furuud waajibaad iyo sunan oo saddexdaa daraje ka dhiga qolana waxay yidhaahdaan mee salaadu waa sida shaaficiyadoo kale waa arkaan iyo abcaad waxay ka cabiraan oo uga jeedaan sunna mu'akada iyo hay-aad waxay ka cabiraan oo uga jeedaan sunan aan mu'akad ahayn marka maxay noqonaysaa cinda shaaficiya arkaanta wixii ka soo hadhaaba waa sunan ama muakade ama hayrulmuakade waa sunan wax kale ma jiraan marka haddaad iska tidhaahid wixii arkaantaa ka soo hadhayba ee la jideeyaba salaada dhexdeeda yuctabaru sunna waa caadi wuxuu yidhi faslun fii sunani salaa wa sunanuhaa kaiira waa badan yihi minhaa waxaa ka mid a rafculyadayn gacmaha oo kor loo qaado baa ka mid a cinda takbiirat alixraam marka la xidhanayo takbiiratulixraamka agteeda marka la xidhanayo wa cinda arukuuc marka la rukuucayo wa cinda alrafci minhu marka laga soo kor noqonayo iyo wa cinda alqiyaami marka laga soo kacayo min atashahud alawal ataxiyaadka koobaad afartaa jeerba waa sunan wey rafcigu afartaa jeerba waa sunna markaad xidhanayso markaad rukuucayso markaad ka soo kacayso iyo markaad fadhiga ka kacayso oo marka aada sii kacayso ama aada si quman isu taagto calaa qawlin aada la imanayso ama markaad jidka dhexe macnaha sii kacayso waxaynu oga jeednaa halkaa markaad sii kicidda kusii dhowdahay ayaynu oga jeednaa laakiin kolleyba fadhiga lagula iman maayo ama waa markaad si toosa u kacdo ama cinda almadhab markaad sii kacaysa dhexda kusii jirto lakiin markaad si toosa isu taagto haddaad la timaadana waa fiican tahay waa sida fiican wey wa cinda alqiyaami min atashahud alawal iyo markaad ka kacdo iyo aada istaagto waxa weeye tashahudka aad ka kacdo oo fadhiga ku kula iman mayside ama markaad dhexda sii socoto ay yahdaan xaddu rukuuc buu gaadhay ishaa dhexe sii socoto ayaad la iman ama markaad si quman isu taagto markaad si quman isu taagto ayaana min xaysu daliil fiican wa min sunaniha sunanteeda waxaa kaloo ka mida salaadii ducaau listiftaax ducadii furfurashada wa min sunaniha ay wa min sunani salaa sunantii salaada waxaa ka mida ducaau listiftaax ducadii furfurashada marka dhowrkii weji ay ku timi ti aada la timaadaaba waxa weeye waa gudaysaa cinda almadhabse waxaa aada u fiican iyaga agtooda wajhadu wajahtu wajiya liladii fadala samaawaat walard taasi bay yahdeen baa qur-aanka daahirkiisana waafaqsanoo taasay iyagu aada u sunneeyaan laakiin kuwa kaleo dhan taad la timaadaaba waa kaa gudaysaa istiftaaxa nebiga ka sugan sala allahu alayh wasalam uma intaa kadibna atacawud waa shaydaanaar shaydaanaarkii baa lala imanaya wa yusanu waxaana la sunneeyaa fii kulli ragca ragcad kasta shaydaanaarka maadaamaad qur-aan akhrinayso oo qur-aan akhriska hortiina la rabo in lala yimaado waxa weeye ragcad kasta waa la sunneeyaa waluulaa aakadu ta koobaad baana sii adag markaa ta koobaad ayaa aakadu sii adagoo sii mu'akadsan marka koobaad ragcadda koobaad in lala yimaado ayaa sunna mu'akada sii noqonaysa oo salaadoo dhan dabeedna ka shay in waaxid laga dhigo haddii salaada ragcad kastaaba maadaamay gaarkeeda tahay oo ragcadiba ragcadda kale dee si guud ha isugu xidhnaadeena ay ka gaar tahay qur-aanna la akhrinayo in ragcad kasta lala yimaadaana waa sunne oo dhib kuma jiro wa qiraa'atu suuratin suurad in la akhriyo oo faatixada suurad la raaciyo iyana waa sunne ligayri alma'muumi saamic ma'muumkii imaamka maqlayey wixii aan ka ahayn ma'muumkii imaamka maqlayey ee dee salaadu jahriye ahayd wixii aan ka ahayn bacda alfaatixa faatixada dabadeed in suurad lala yimaado wa qiraa'atu suuratin ligayri alma'muumi saamic bacda alfaatixa faatixada dabadeed in suurad lala yimaado wixii aan ka ahayn ma'muumka imaamka maqlaya ma'muumka imaamka maqlaya isagaa suurad kale looma sunneeyo bes faatixaduu ku gaabsanaya alfaatixa ayuu ku gaabsanaya mar hadduu imaamkii dhegaysanayo bal iskaba dhaafe bacdu ahlilcilmi waxay qabaan qowlka waxa weeyaan madhabkaba yuu noqonine dee inuu haddii salaadu jahriya tahay xitaa faatixada ka tegayo oo aanu akriyay waman kaana lahu imaam faqiraa'at limaami lahu qiraa'a marka waxay leeyihin waxba ma akrinayo laakiin madhabku wuxuu qabaa qowlka madhabkaana fiicane min xaysu daliile salaadu jahriye iyo kayruljahriya faatixada laga tegi maayo marka haddaanad imaamkii maqlaynin oo salaaddu waaba siri ama qofka isaga waxbaa u gaaro samam iyo wax lamida dhegalaan iyo waxbaa jira oo qiradan maba maqlayo isaga uma taalo qiradaas dee faatixadii hadduu suurad kala raaciyo waa caadi waa loo sunaynaya ama uu keligii tukanayo amaa hadduu imaam ku xidhan yahay salaadu jahriye tahay bes faatixadiunbuu ku gaabsanaya inta kale qur-aanka u dhegeysanaya waljahru fi subxi subxii in kor loo qaadaa iyana waa sunne iyo waragcatayn aluulayeyn iyo labada ragcadood ee hore ee min almaqribi waalcishaa labada ragcadood ee hore ee maqribkiiyo cishaha iyo salaada subax in kor loo qaadaana waa min almustaxabaat haddii laga tagana salaaddu waxba u noqon mayso waayahay lirajuli baana loo sunneeyaa ninkii iyo walmar'ati gabadhii in lam yaxdur waa haddaanu joogin oo xaadirin cindahaa agteeda rijaalun rag ajaanibun oo gayaana gabadha rag gayaana haddaanay dul joogin iyaduna jahriga ninka hoosba ha uga yaro dhigta ee salaadeeda kor bay u akhrisanaysaa hadday ninkeedii la joogto ama dumar la joogto ama ay cid la joogto salaadeeda waa waa akhrisanaysaa jahri bay ku tukanaysaa laakiin markii rag ajaaniba la joogto maadaama qur-aankiina taxsiinu sawt la samaynayo codkii aada hagaajinayso waxaa la diidayaa hadalkaa la jilciyey ee qaabkaa loo wanaajiyey inuu ku keeno masalan raggii mayl iyo leexasho oo xaggeeda soo jalleeco oo falaa taqdacna bilqowl fayadmaca aladii fii qalbihi marad marka ay nasiibku yeelato waaya marka wuxuu yidhi salaada subax iyo cishaha iyo maqribka labadooda hore kor baa loo dhigayaa rag iyo dumarba laakiin wuxuu ka reebay uun dumarku haddii rag ajaaniba weheliyaa intaasubuu ka reeba intaasubuu ka reeba khudfaha laftiisuna hadduu weheliyana waa la mid waa rag ajaaniboo qura muhim maahae dee inta badan isagu iska naadir khuntuhe waxa weeye haddii uu weheliyana waa la mid oo haddii meeshii gabadhu ay joogtay waxa jooga qof khunte ah oo waxa weeye aan lab iyo dhadig loo kala hubin garanwaa ah dee garanwaaga codkia kor ugu dhigi mayso waa intaasuu nin ku noqdaa waa intaasuu nin ku noqdaa kor ugu dhigi mayso oo ka daynaysa waaya khuntuhu aska axkaam iska gaara buu leeyahy waxaan xasuustaa shalay shalaydaa qoyan ee maanta ka dambaysay ayaa waxaa laysoo weydiiyey masalan khuntaha neefka khuntaha qolaasoo haysta neef khuntaha ma lagu udxaysanaya shalay bay ahayd waxaan kaga jawaabay haa wax dhiba kuma jiraan allahuma ilaa in khuntanimadaasi dee ay dhibaato kale neefkii ku keentay oo dee si kale cudur ugu noqotay mooyaane lab iyo dhadigu waa isku mid ah imada sunaduna waa caddeeyeen sida imaamu nawowi ay sheegeen ya min algharaa'ib moogtay shala lay weydiinay dad khuntaa miyaa aragtee ariga waa la arkaabay in badan baa dadku sheegaa shalaydaana qolaa soobahal dee malaca qiibale haysayo tidhi kaama ku udxaysana khuntaha lab iyo dhadiga baa ah ar meel ku tiiriya baan ku yihi kaa isaga ku udxaysta wawadcu lyumna midigta in la dhigo calaa kuuci lyusra bidixda jalaqlaydeeda kuucu waa intaa yaro hore jalaqlayda taxta sadrihi laabta hoosteedana la dhigo cinda almadhab waa qowlkoodii adugu saddex nooc baanay u dhigaan oo mar masalan laisdul saaro iyo mar lagu qabto iyo mar hore loo mariyo saddexda bay sameeyaan waaya marka in gacanta midig isagu qabdigunbu imika inoo sheegay qabashadii marar laisduldhigayaana waa jiraysa oo saddexda kayfiyadoodba madhabku waa qabaan ee adilada daahirkeedu tusinaya wa wadcu lyumna midig in la dhigo calaa kuuci lyusra bidix jaraqlaydeeda in la kor dhigo taxta sadrina la dhigo laabta hoosteeda laabta korkeeda in la saaraa baana kasii fiicanba waaya watakbiiraatu hayra takbiirati alixraam takbiiraadka aan ka ahayn takbiiratulixraamkuna waa sunna cinda almadhab waalqunuutu qunuudii fi ictidaali athaaniya ictidaalka labaad ee min asubxi salaada subax iyaduna waa sunne iyo wa fii saa'iri lmaktuubaati faradiyada wixii kalee soo hadhay ee aan subaxba ka ahayne afarta kalena ku daro shantaba markaa laysku darayo oo linaasilati u sugnaatay naasiladu markay dhacdo marka masiibadu jirto shanta salaadoodba in qunuuda lala yimaadaana ictidaalka labaad in lala yimaadaa iyana waa sunne iyana waa sunne laba qodob buu inoo faa'iideeyey marka koowaad qunuudey goormaa lagula yimaadaa ee aada sunno tahay laba jeer buu inoo sheegay cinda almadhab mid waa salaada subax dabadeed midna waa marka naasila dhacdo labadaa jeer cinda almadhab waa sunne waayahee labada jeer ma kala duwan tahay ila ahlulcilmigu isku hayaane ma kala duwan tahay haddiiba la sugo oo mid bacd alqiraa'a ma lala imanayaao intaan la rukuucinba ma lala imanaya cinda almadhab maya cinda almadhab labaduba waa bacd alictidaal waa marka ictidaalka samic allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu la yahdo aad si quman isu taagto markaasay bilaabmaysaa oo qowlkii kale isba xadiistu ku ansaxday ee muujinayey rukuucda waxa weeye maalan ka hor in lala imanayo kii nooca ahaa meesha wuu ka saaraya kii nooca ahaa meesha wuu ka saaraya marka labada jeerba waa fi ictidaal الثaaniya min الصubxi iyo fi saa'ir اmaktuubaati linaazila labadaba waaya waxaa kaloo xusid mudan masaladan salafku way isku khilaafeen qola waxay yahaan waa muxdaث saxaabo iyo keyrkoodbana waa ka suganta qolana waxay yahaan waa sunne ahlulcilmiga qolana masalan waxa way kala qaadqaadeenoo naaziladana halkaa inoo dhiga bay yaadeen isku wada khilaafi mayna waa isla ogolaanaynaa waxa weeye salaada subaxna ka daaye marka waxaad ogaanaysaa cidda tidhaahda waa bidca laa cayba calayhim waayo waa qowl jira cidda tahda waa sunana laa cayba calayhim waa qowl jira labada qolba waa jiraa arintuna waxay ku dhisan tahay xadiidka anas ibnu malik ee masalan daaralqudniga iyo imaamul axmed iyo bayhaqi iyo xaakim soo saareen ee uu tilmaamayo maa zaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yaqnutu fi lfajri xataa faaraqa addunyaa waxa weeye rasuulku kama suulin inuu qunuudayo salaada subax ilaa maa uu adduunyada ka faaruqay oo sidaa ku dhintay xadiiska aimo badan baa saxiix yeelay oo xitaa imaamu nawowi majmuuca markuu baxsiyey wuu saxiix yeelay muxadiskii la garanaya ah daaraqudniya keyrkiibana waa saxiix yeeleen oo la ogayay imaamkii markaa waxa weeyaan sharxuga tacdiilka iyo naqdiga xadiista darajada uu ka gaadhay la ogyahay ilamaa uu imaam albukhaari kaga daba tegay saxiixiisa oo uu xadiista qayb dhan naqdiyey qayb ka mid ah haba koobnaatee marka waxaynu tilmaamaynaa cidda tidhaahda waa bidcana ceeb ma leh oo dee salaf bay u leeyihiin xadiiskana aanay daciifinayaan ama awilayaan oo ay ku fasireen qaarkood iyagoo saxiixiyey qunuudkay waxay ku fasireen markaa muxuu aha taagnida dheer oo nebigu kama zuulin inuu subaxa waxa weeye qiradeeda iyo sarajooggeeda dheereeyo ilaa uu dhintay oo qunuudkii bay si kale u awileen qolana xadiiskaba waa daciifiya qolyaha diidaya qolada sugaysaana xadiiskay ansixisa oo intaasoo imaam saxiixiye marka maadaamo arrintu xadiis ku wareegayso wax la ysku adkeeya maaha wax la ysku adkeeya maaha waayo cid kasta khilaaf kasta waxaynu ka istaagaynaa halkii salafku ka istaagay salafku khilaafkay adkeeyeen de waynu adkaynaynaa sida bidaca iyo umuuraha la midka ah ee ahlu sunnaha aan wadadooda ahayn laakiin khilaafka salafiga ahee aimatu salaf dhexdooda isku haystaa afartii aime iyo wixii lamid ah dhexdooda khilaaf salafiya ah siday ahlulcilmigii hore u sahlanadeen ayaynunana u sahlanayna adkayn mayno ma adkaynayno marka cidda iska qunuudataa waxba lagu adkayn maayo allaaliya wax lagu adkaynayaa ma jirto indhaa lagu sii taagi maayo si adag loo eegi maayo waxba dhibaata ma jirto waayo ninka xadiiskuma isku haysaan wax kale iskuma haysaan war xadiisku waa ansax iyo ma ansixin martaa intaa isku haysaan waa dhow yahay labadiinaba nebi maxamed un baa rabtaan inaad raacdaan sala allah alay wasalam laakiin waxaa ceeb leh oo lagu adkaynayaa cidda la timaada waxaanay salaf u lahayn had iyo jeer meelaha aynu adkaynaa qaar baa moodo inaynu dadka bidaca iyo wax ku adkayno waxba kuma adkayno qoladan inta badan kooxa kooxaa iyo marba yaro cabanaya dee dhib kale lama wado lana ceebayn maaye waxaanay salaf ulahayn bay la yimaadeen laakiin ninka wuxuu salaf u leeyahay la yimaada cidna waxba ku adkayn mayso hadduu iska qunuuto hadalka waa sahlaynaa walkhadbu yasiir waa sahlaynaa waxba ku adkayn mayno haddaan doonno anagoo nidhi waa bidca oo salaf u leh ayaanaan adkaynayn isna hadduu yahda waa sunna aanu odhanaynaa laa cayba calayh salaf buu leeyahy lakiin ciddaynu wax ku adkaynaa waa cidaan salaf lahayn aynu leenahay dariiqii salafu haadihi اlumma baa khilaafteen intaasina waa iga baraarujin barak allah fiikum wayaquulu wuxuu odhanayaa fi rukuuc subxaana rabiy alcadiim wabixamdih macnaha xuma waxaa ka hufan rabbigayga weyn wabixamdihi mahadna alle ayay u sugnaatay subxaana wa tacala ano ama a ku dheehan mahadintiisa alaasan saddex jeer buu saa odhan wa fi sujuudina subxaana rabbiy alclaa wabixamdihi alaaan wayadacu waa dhigayaa fi sujuudi rukbatayhi buu dhigi labadiisa ruug buu dhigi uma intaa kadibna yadayhi buu dhigi maaragta wuxuu dambaysiiyey gacmahaya uma jabhatahu kadibna wejigiisuu dhigi iyo wa anfahu sankiisa waaya wa yaquulu waxaan u odhanayaa bayna sajdatayn marka imanka sunadii wuxuu rabaa noocan inuu inooga dhigo masaladanna waa masale ahlucilmigu marka hore ba isku khilaafsan yahay oo qolana waxay tidhaahdaa ruugagaa horeynaya waa sida ibnu qayim aljawsiyana oo min alxanaabila ahayna kitaabka hadyiga ku xogxogsanaya oo sidanuu raacaya ahlulcilmiga in badan oo kalena waxay yidhahdeen warsaani sax maaha waa cagsiga oo gacmaha horeynaya markaa naf ahaan waxaa ila fiican qolada tidhi gacmaha horeynaya xadiiska wail ibnu juxrin falyadac yadayhi qabla rukbatayhi lamaa uu yidhi ibnu qayim aljawsiya xadiisku waa maqluub wuu isdabagediyey wuxuu ahaa falyadac rukbatayhi qabla yadayhi rukbadaa la horaysinaya laakiin sax maa saxiixu waa inuu sida xadiisku ku yimi uu yahay marka waa iska ijtihaadin dhib maleh shaaficiyadu iyagu sidaanay qabaan waxay qabaan in la horaysiinayo ruugaga laakiin markaad fadhiisanayso saan filaya waxaa idiin sahlan qoladiina iska cagaqabtee fadhiisanaysaa dee gacmaha oo falaa yabru kamaa yabruqu lbaciir had iyo jeer sidaa geelu u fadhiistaana geelu dee ruugagu horaysiiyaa ruugagiisu isaga jenyahay ku yaallaan inana ruugageenna waxay ku yaallaan lugaha marka haddaynu inagu gacmaheenna hormarino ruugageenni maynaan hormarin waxaynu ruugaga hormarinay markaynu dig kaga siineen labada ruug ku dhufanno luga xoogaa mooyisay u dhiban tahayna waa suure inay wax ka jiraan laakiin madhabku isagu wuxuu qabaa in ruugaga la horaysiinayo sida awadeed buu inoo yidhi wayadacu fi sujuudi rukbatayhi labada ruug buu dhigayaa uma intaa kadibna yadayhi gacmaha dabaynaya laakiin sida kalea min xaysu daliil ila fiican kadib sanka iyo wejigana waa dhigaya marka inagii nidhi sanka iyagu sunay u arkaan toddobada xubnoodee laga sujuudayo sanku uguma jiro calaa sabiili rukni markay tahay qaab rukninimo laakiin wuxuu sanku ugu jiraa calaa sabiili istixbaab cinda almadhab waa sidaa laakiin kolleyba inaan laga tegin baa habboon maadaama xadiistu markay toddobada xubnood nebigu tilmaamayay wejiga iyo sanka israaciyey oo labadaba sheegay oo isku hal xubin ka dhigay wayaquul wuxuu odhanayaa bayna sajdatayn rabi kfir lii warxamnii wajburnii warfacnii warzuqnii wahdinii wacaafinii waxfu canii rabbiyow ii dembi dhaaf oo ii naxariiso oo wajburnii ikab oo wixii nuqsaan oo dhan say u dhan yihin ba iga kab warfacnii ikoryeel warzuqnii iarzaaq wahdinii hanuuni wacaafinii caafi waxfu canii allahyow isaamax watusanu waxaa la sunneeyaa jalsat listiraaxa fadhiga yaree nasashada jalsatulistiraxada la yahdo ayaa la sunneeyaa fil uulaa ta hore iyo wathaalisati ta saddexaad oo min kayri lmaqhribi aan maqhrib ka ahayn ta koobaad iyo ta saddexaad wixii aan maqhrib ka ahayn waa yahay ragcadda koowaad maxaad u kacaysaa tii sow maaha labaad markaasoo kale jalsaltu istiraaxa yar baad samaynaysaa tadxaad isaga yaraa wada fadhiisato ayaad misna kacaysaa jalsatulistiraaxa taasaa la yahdaa hadhow muxuu ta labaad ugu diiday de wuxuu ugu diidaa taxiyaad baad u fadhidaa ta labaad taxiyaad bay leedahay markaa jalsatu istiraaxaba maahae waa jalso dhanoo waxa weeye mararka qaarkoodna rukniba noqonaysa oo tii dambe ah dee mararka qaarkoodna waxa weeyaan cinda bacdi ahlilcilmina waajib ah ciddii waajibu ka dhigaysa ciddii kalena sunno noqonaysa oo jalsatulistiraxa meeshaba ma taallo ta saddexaadii aan maqribka ahaynna waa ta kale aad kacaysa iyadan ee aan ataxiyaad gelay laakiin maqribkii maxaa gelaya isaga ataxiyaad baa gelaya mar haddii ataxiyaad gelaya dee waaba rukniga maxaaba keenay jalsatulistiraxa fadhi dhan oo ataxiyaad baabad fadhidaa saasuu kuu yidhi watusanu waxaa la sunaynaya jalsatulistiraxa fil uulaa ragcadda koobaad waa sax oo markaa talabaad u kacayso mogtee iyo wahaalisati ragcadda saddexaad iyanoo markaa ta afraad u kacayso min hayri lmaqhribi wixi aan maqhrib ka ahayn oo maqhrib ayuunbaa mid saddexaad lehoo isagu waxa weeyaan fadhigeydu rukni yahay waaya wa tusanu waxaa la wa yusanu dhe waxaa la sunneeya atashahud alawal ataxiyaadka koobaad iyo walqucuudu lahu fadhiga loo fadhiisanayaaba waa sunne ahlulcilmiga ciddii u qeybin jirtay sida shaaficiyadoo kale salaada arkaan iyo sunan ama muakad iyo hayrulmuakadka doonaan baa ka dhigan sunanta dee fadhiga iyo ataxiyaadkuba waa sunne ciddii ahlulcilmiga saddex meelood u qeybin jirtay salaada oo kale oo kale ah rukni waajib iyo sunne ataxiyaadka dhexiya fadhigiisa waajib bay ka dhigaya marka cinda shaaficiya toddobiyo tobankii rukni aynu soo tirinay wixii aan ka ahayn dhammaan waa sunne ama muakad ha noqoto ama iyay noqon waayahay wasalaatu cala nabiyi sala allahu aleyh wasalam laakiin kuwan imika u halkan ku sheegayaa waa wixii la odhan jiray sunnadii muakadka ahaayo waa abcaadii kuwa halkan imika ku sheegaya wa yusanu waxaa la sunneeya atashahud alwal haye iyo walqucuudu lahu iyo fadhiga loo fadhiisanayaba iyo wasalaatu cala nebiy sala allahu aleyh wasalam iyo salliga lagu sallaya nebiga sal la slm fiihi gudihiisa ataxiyaadkaa iyo wa fi lqunuuti qunuuduna iyaduna waa sunne waa abcaadi waa sunnihii macnaha muakadkaa waliftiraashu in layskoglado fii jamiici aljalasaat fadhiyadu siday u dhan yihiin in layskoglado waaya oo bimacnaa adinka dee lagu fadhiisto iyo watawaruku in la sin dhigto fi tashahud alakhiir ataxiyaadka dambe ataxiyaadka dada ama haddii si kale loo yahdo fadhiyadu ilaa toddoba fadhi bay sheegaan ahlulcilmigu toddobada fadhiba waxa weeye iftiraash baa meesha imanaya ama ataxiyaad dhexe u fadhi ama markanaad waxa weeyaan ragcadda u kacayso ee iminka kuwan uu sheegaya tan hore iyo tan saxaxayna kuwan uu sheegaye muxuu ahaa lala imanayay jalsatul istiraaxada ha noqoto ama qofkii masalan fadhiga ku tukanaya ha noqoto ama markan masalan maxaa la yaha sujuudu sahwiga iyo waxa loo dhacay adigu fadhiyada kala duduwan ee salaada dhex dhaca kaa u dambeeya rukniga a mooyaane inta kale arrinkoodu waxa weeye waa iftiraash waa iftiraash toddobada fadhiga kale waa iftiraash de waaya iyo watawarukubaa la sunneeyaa sindhigasho in misigta dhulka la gaadhsiiyo fi tashahud alakhiir ataxiyaadka dambe wa yusanu waxaa la sunneeyaa fiihaa ay fi salaati salaada dhexdeeda waxaa la sunneeyaa nadaruhu eegmada uu eegayo ee fiirinayo ilaa mowdici sujuudi halkuu ku sujuudayo inaanu aragga ka gudbin ayaa la sunneeyaa iyo walkhushuuc inuu khushuuc la yimaado oo waxa weeye uu khushuuco ayaa la sunneeyaa wa yusanu waxaa la sunneeya alkhushuuc wahuwa sukuunu alacdaa maca xuduuri alqalbi waa in xubnaha la xasiliyo iyadoo qalbiguna joogo khushuuc taasaa la odhanaya waa xubnihii oo la xasilinayo haddaad maanta ba dee iska wada xaqanayso marba saasuun leedahay de atee waa khushuucsanahay dee khushuucdaadaas khushuuc ma waa inay khushuucdu jidhkiina wada degaa qalbiguna joogaa oo xaadiriya xubnihiina wada xasilan yihin watadaburu lqur'aan qira'a watadaburu lqiraa'a qirada markaa fiirfiirinteeda ayaa la sunneeyaa iyo wa dikri dikriga in la fiirfiiriyo ayaa la sunneeyaa oo tadabur lagu sameeyo oo bal shaksigu waxaanuu akrinayo waxa weeye dabagedin manaa uu ku uu markaa rugrogo kaanamaa xagga shishe inuu ka marayo shaygii u fiirsado oo bal waxaanuu leeyahay dee aanay carabkuun afkuun iska soo marine uu markaa ka fiirsado oo siu khushuucda ay uga qayb qaataan wa tadwiilu qira'ati ragcati luulaa waxaa kaloo la sunneeyaa ragcadda hore in la dheereeyo cala thaaniyati talabaad laga dheereeyo iyo wa dukhuuluhaa in lagu galo binashaain firfircooni in lagu galaabaa la sunneeya salaadii qaab firfircooni leh in lagu galo ragcadda horena ragcadda labaad ka dheer tahay ayaa la sunneeya wa faraaqi qalbin qalbigu inuu faariqu yahay baa la sunneeyaa oo qalbiga mashquulkii adduunyo iyo wixii aan alle ahayn in laga soo jeediyo oo xag alle loo jeediya baa la sunneeyaa oo mashquulkii adduunyo markaasaa ti kale shaydaanku wuxuu kugu soo xaadirinayaa wixii waxa weeye aada haddeer shaqo haysay marba shaqadaad haysaa buu kugu mashquulinaya marka waa shaydaanoo dee ile uu kula joogaayo layska waabin kari maayo in badan waa ku wareerinayaa hala sii wadinu laguma diidana in wax kusoo hormaraan oo qofka bani aadamka ah way soo hormarayaan weliba qofka alla ka cabsanaya inta badan shaydaanku waswaasinaya ilamaa bacdu salaf laga yidhi qoladan yahuudiya sida ibnu cabaas iyo ma ma waxa weeyaan sahwiyaan oo sahwigooda iyo markaa mashquulkooda iyo cibaadadooda marka wataan ma badna oo muxuu shaydaanku kaga mashquulayaabay noqotay kuwaa dee hore u saydareeyey mogta shaydaanku wuxuu ku mashquulaa qofka ahlulcibaadada awood buu ku saarayaa mogta wuu iska kaa celiyaabuu doonaya marka marba balaayo wuu kugu soo tuuraya waxaa xasuusa buu ku guri doonaaye inaad xasuusatay ceeb maahay hala sii wadin beri baa wadaad baa wuxuu yidhi markaad miyiga isagoo ka warramaya markaad miyiga xoolaha kaga timaado shaydaankii wuxuu kuu kala gurayaa buu yidhi idaha iyo riih iyo wixii buu kuu kala sheegayaae adhi sheekadu ha joogti hala kala gurin aiga hala kala gurin buu oo idaha iyo riiha ha u kala soo cedi markuu salaada ku soo hormariyo adhigii un iska xasuusnow naga jooji dhaadhi lahaane wuu oomanaayo meeshii saaka loo dariiriye meel maxbuu kugu soo tuurayaa moogta haddaba ha sii dhexgelin oo ha sii kala soo celi adhiga naga jooji halkiisa sheekada ku xidh marka waan lala wadinu sida kale laguu diidi maa inuu kusoo jirhsiiye wa karatu ducaa ducada in la badiyo ayaa iyana sunne ah fi sujuudi sujuudda dhexdeeda markaad ku jirto inaad ducada badsato ayaa iyana sunada ka mid markaa sunanta ka mid ah oo aad maadaamuu qofku yahay marka uu ilaahay ugu dhow yahay waa inuu waxa weeye uu badsadaa sujuudda ilaahay baryada uu baryaya waa inuu badsadaa intaasi baynu kaga tegaynaa sunantii shiikhuu inoo sheegay faslun fii mubdilaati salaa salaada waxyaabihii burinaya mubdilaadki waxyaabihii burinaya salaada wa tabdulu salaatu salaadii wadaadoo way buraysaa bilkalaami alkaiir hadalkii faraha badnaa waa ku buraysaa hadalkii badnaa waaya hadalkii badnaa way ku buri iyo walaklu lkaiir iyo cunistii badnayd iyo walficli lkaiir iyo ficilkii fara badnaa wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo mutlaqan macnaa wuxuu hadalka badnida ugu qaydaya ille hadalka yarba waa burinayaae wuxuu ugu qaydayaa isagu waa mutlaqan macnaa hadalku hadduu bato ama cunitaanku bato isla ficilkunbuu gudagelayaa ama ficilkuba bato saa doontaba u dhaho ilaa cunitaankuba waa ficil la samaynaya waxa weeyaan salaadii way buraysaa ama badrheer ha kaa noqoto ama sahwi ha kaa noqoto haddii ficilku bato waa mutlaqan haddii se ficilku yaraado ama qowlku yaraado waxaa loo kala qaadayaa sahwi iyo kayru sahwi oo hadduu sahwi yahay waxba kaa burin maayo haddaad hadal yar tidhaahid waayo qofka bani aadamka ahi sahwi kama madhna waxbaa iska hadli kara saad isaga joogto adoo iska tukanaya baa laga yaata bal dadkaasaana soo doonanaya abarhaya isonigaa dawaqay odayg waa yaro cadhooday una hadal buu xasuustay moogta intaa yaroo kale waa laga dhaafaya waayo waa sahwi wuu kooban yahay haddaad se tidhaahid waan sahwiyeyoo iska dhuranto oo warkii b b c-da dabada qabsato dee taasi salaad maaha oo sahwiga waxaa lagaa ogol yahay ile salaad baad ku jirtaaye oo ficil wax ku xasuusinayaad ku jirtaaye waa inaanay dheeraan haddaad iminka xitaa wax xudho oo markiiba is ogaato hayaa ile salaaddii baan ku jiray baxaalwad yar ama wax yaraad ka heli jirto baa lagu soo agdhigay dadku qaar baa iska imtixaana qaar baa kusoo agdhigay deedna masaqaaca ku yara siisa waa lagu garaabaya waa lagu garaabaya laakiin ka waran haddaad iska cuntootahid waan tukanaya waan is ilaawi aad iskaba wado oo tahid caanaana weliba isoo dhiiba yani casaanka ahayn tuu diidaya waa taa marka kaiirkan wuxuu uga jeedaa sahwi iyo camdi ma kala leh laakiin wixii yari sahwi iyo camdi bay kala yeelanaya haddaad badheer u tidhaahidna salaaddii waa jabaysaa haddaanad badheer u odhanna waa lagu garaabi karaya qofki isagoo salaaddii ku jira uu kelmad yidhi waxba dadku kula yaabi maayo waxaa odhanaya wa iska dhacdaa qof sahwiye mar waa hadlaayo waxba mar dumarkii ba isqabtay oo marmar baad ama arkaysaa midii hore mar arkada kada ka yarow op marle salaaddii baan ku jira haya marka waa laguu garaabayaa kelmadda yar laakiin inaad iska shubanto maantaba tahay ama intaad ficil iska soo qabato meelaha wareegaal sugo tahay niyo sibaa layga dhigay salaad inaan ku jira waa ilaawe waxaa lagu odhanaya salaadtaasi ma aha e salaadaad waktiyadaba waxaan kala waday salaad ma aha e ordu dibu tuko marka horeaba qalbigaagu maqan yahay waaya markaa salaaddii way buraysaa waayo nabiga maxaa ka sugan sala allahu alay wasalam hadalka markuu ka warramayey ina hadihi salaa laa yasluxu fiiha shayu min kalaami اnnaas inama huwa tasbix watakbir wa qira'at اlqur'an shay waa nakira fi siyaaqi nafyi tufid اlcumuum macnaa أyi shayin min alkalaam laa yasluxu fi salaa shay kastoo ka mida hadalka ilaahu mu limaslaxati salaana noqdo xataa salaadda wax lagu hagaajinayo muu noqdo lama ogola waa mamnuuc ina hadihi salaa laa yasluxu laa laa yasluxu uma suubanto fiiha shay waa nakira fii siyaaqi nafyi laadaasay daba dhacdo waayahay marka hadalku salaada si camdina kelmad looma odhan karo oo waa mamnuuc laakiin si sahwana ka waran hadday iga dhacdo ama jahli ah labadaa jeer waa lagu garaabaya haddii waxa weeyaan hadalku sahwi kaaga dhaco waa tayd kelmadda sahwi baanu yidhi iyo haddaad tidhaahid dee jaahil baan ahayn maana hadalkama ogaa shalan soo muslimaye ama ma soo muslimina muddo dheer baan muslima laakiin waxaan ku barbaaray bibaadiyatin baciidatin can alculamaa miyi culimada ka go-an oon culimaba joogin marka anigu salaada foorfoorso xaggaa ujeesa laigu yidhi laakiin hadalkaa wax yeelaya waxaan moodaya maalin baan hadal dareen yaro maqlayo in layleeya hadalka xun baa wax yeelaya ille waa cibaade eh dee markaasaan isaga jooga un baan iska hadlaayo rabbiow waxa weeyaan salaadaan wada waad aragtaaye ii hagaaji waxbaan iska idhiidhaahdaa marba markaasaan mid yarnayna war salaaddii baan ku jiraaye ariga ka ilaali bahalaha marka anigu dee maanaa wadaadaba arkay weligay wadaadba waxba iima sheegay intana bawsi baan ku waday waa laga yeelay waa laga yeelay mar hadduu ku barbaaray bibaadiyatin baciidati can alculamaa ama uu yahay xadiisu cahdin bilislam mid hadda soo muslimay oo yidhaahdo dee waan arkay dad tukanaya maalmahaba masaajidda xitaa daawadaye laakiin wa lama hadlayo kelmaddaa laima sheegin waa laga yeelaya waa yahay baa la odhanaya ee marka hadalku wax burinayaa waa markuu yahay daakiran caaliman bitaxriimi qof hadalkana xasuusan oo aan sahwi ahayn bacdeen caaliman bitaxriimi xaaraam noqodka hadalkana og bishardi weliba hadalkina aanu badan hadduu bato aada iska dhuranto uun oo maantaba sii dayso dee kaasi qiimo ma leh oo sahwiyo isagoo camdiba waa kaa jibinaya marka badnidan uu ku qaydayo wuxuu ku kala saarayaa sahwiga iyo hayru sahwiga laakiin hadaloo dhani waa kaa jibinaya mar haddaad tahay mid garanaya inuu xaaraam yahay markaad odhanaysayna aanad sahweyne aada badheer u tirhi markaa ficilkii badnaa muxuu ku qayday ka halaasi khaطawaatin sida saddex tallaabo buy saddex tallaabo oo kale iyo iyo wa halaasi darabaatin iyo saddex darbadood oo kale oo mutawaaliyaatin israacsan waaye saddex darbadood oo kale oo isdaba joogaana oo ficil badan hadduu ahlulcilmigu ficilka badani inuu jebinayo salaada iskuma hayaan ishkaal agtooda kagama hayso laakiin waxay isku hayaan maxaa ficil badan la yahda qolana saddexdan iyo wixii ka badan saddex shay oo xubnaha waaweyn ka dhacaya ama dee hal ficil oo qaab daran ayay yidhaahdeen oo ficilkii intaasay ka dhigeen faraha badnaa qolana waxay yidhahdeen annagu tiro qaydi mayno saddex iyo afartoona odhan mayne ficilka badan waxaa la yidhaahdaa qofka ku eegaya hadduu ku arko salaad la-aan ahlulcilmigu marka hore ficilka badan inuu jebinaya iskuma hayaan lakin waxay isku hayaan maxaa ficil badana qola waa kuwan halaasu khadawaatin leh qolana waxay leeyihin maya e marka qofka bani aadamkay ku eego hadduu kuu arko inaanad salaad ku jirin waxbaad halkan ka qaadaysa wax kalaad halkan ka soo guraysa moobil baad daa- daawanaysa xaggan usii dhaqaaqaysa markuu saa ku eego waxuu war kani salaad kuma jiro kan waa iska riwaayadayna mar haddii noocaa lagu arko waa ficilkii jebinayay qolana waxay tii me weligaaba ha laguu arkay haddaad saddex tallaabo israaciso waxa weeye way kaa jabaysaa haddaad rabto inaad saddex tallaabo qaado laba qaad hako horta waxooga hako kadib mid kale qaado wayna kala go'daa laakiin inaad israacisaa waa tallaaba weynaha noqotaa arrinkaagu sax ma habee وثلاث ضربات متوالية oo israacsan iyo wa biضarbة almufriطة iyo halka darbo ee talax tagtay aada u talax tagtay waa bahal la odhanaya waa si wax leeyahy gaacda iyo walwahbati alfaaxisha iyo boodadii foosha xumayd qola waxay yahaan boodoo dhani waa fool xun tahay qolana waxay warme iyadaa sii kale fool xun ahlulcilmiga boodadii foosha xumayd oo dhowr ficilba maad samaynaysa ad isaga tukanaysa haddaa hal mar boodo had waxa weeyaan maka tolay aad taahidoo gebigaaga sad ciyaar ka boodayso mar qura boodo wartaasi salaad mahay ku noqaa lagu odhanaya waaya waayahay dhowadaan wain takallama bikalaamin qaliilin hadduu ku hadlo hadal yar naasiyan isagoo ilowsan inagii hore usoo kala qaydneen nidhi ficilka iyo hadalka iyo cuniddii wuxuu sheegaya hadday badan yihiin laa farqa bayna camdi wa sahwi waa mubdil ficilku hadduu bato salaadda waa jebinaya ama badrheedh u samee ama kama u samee hadduuse ficilku yar yahay markaasaa camdigiisiyaa la kala qaadaya sahwigiisa oo hadduu camdi yahayna waa kaa jebin masalan hadalkii oo kale iyo waxyaabihii foosha xumaa haddii kalena oo waxaasi wax yar yahayna asaanaad camdi u samayna waa lagaa cafin wuxuu yidhi wain takallama hadduu ku hadlo bikalaamin qaliil hadal yar naasiyan isagoo ilowsan aw akala qaliilan ama in yar buu wax cunay naasiyan isagoo ilowsan xalwadii yareyd buu ku dhuftay aw amase zaada wuxuu kordhiyey rukuucan rukuuc dheeraada aw sujuudan ama sujuud buu kordhiyey naasiyan xalu yahay ka ilowsan lam tabdul bidalik arrinta noocaasiya kuma burayso salaadu waana saa u dhigay wey arrinta noocaasiya yar salaadda ku buri mayso mar hadday sahwi tahay kuma burayso hadduu laakiin camdi u sameeyo intaa mid ka mida salaadda waa buraysa wasajada waana u sujuudayaa lisahwi sahwiga dartii buu u sujuudi oo sujuudu sahwi ayuu la iman sujuudu sahwigana waa kan iyo umuurihiisa wuxuu yihi faslun fii sujuudi sahwi sujuudu sahwigi wayustaxabu waxaa la sunneeyaa wadaadow sujuudu sahwi baa la sunneeyaa sujuudu sahwi mid la yidhaahdo ayaa la sunneeya sujuudda la yidhaahdo sujuudii sahwiga macnaha waa idaafatu shay ilaa sababihi bmacnaa الsujuud alatii sababuha sahwu saasay udhacaysaa mota sujuud sahwi sahwiga sujuudiisa bmacnaa الsujuud alatii sababuha asahwu marka waa idaafaة shay ilaa sababihi sababkii keenayo sahwigii ah ayaa loo idaafeeyey waaya salaadu sune ha noqoto iyo farad ha noqoto farqi maleh sujuud sahwi waa gelaysa wayustaxabu waxaa la sunneeyaa sujuudu sahwi sahwiga sujuudiisii baa la sunneeyaa wahwa wa huwa isaguna sajdataani wey waa laba sujuudood oo qubaylo salaami salaamta lagaga baxaya salaada wax yar ka hor la samaynayo lala imanayo qubayl asalaam wax yar salaanta ka hor goormaana lala yimaadaa cinda tarki atashahud alwal hadduu iska yidhaahdo cinda tarkil abcaadi waa la fahmi laha lakiin abcaaddii hore aanu markii hore u kala saarin magacyadeedo dabeedna markaasuu iyagii tirin abcaaddi buu tirinaya sunnadii mu'akadka ahayd ee abcaadda ay ka cabiraan marka laga tago waa lala yimaadaa haddii salaadii rukni lagu kordhiyo ama laga tago hadhow dib laga saxo iyada lafteeda waa lala yimaadaa umuuraha iyo umuuro la mida ayaa lala yimaadaa oo iminka inaynu wada gungaadhno aynaan doonin cinda tarki tashahud اlأwal iyo wsalaati cala nebiy sala اllahu alيyh wasalam fiihi labaduba abcaadi moogta ataxiyaadka hore in laga tago iyo salliga nebiga ataxiyaadka hore in laga tago iyo wa tarki اlqunuuti fi subxi salaada subax qunuudeeda in laga tago iyo wasalaati cala nebiy sala اllahu alيh wasalam fiihi qunuudaana in salliga nebiga lala yimaado haddii laga tagana sujuudu sahwi baa lagu qabiyo dhammaan waa abcaadi iyo wاlqiyaami fiihi iyo sara joogga loo istaagayo qunuuda fiihi ay fi lqunuudi qunuudii in laysu taago ile fadhi laguma akriyo eh iyadana haddii qiyaamkii laga tago sujuudu sahwi baa iman wاlkalaami اlqaliili naasiyan wاlkalaami اlqaliili sujuudu sahwiga waxaa kaloo la sunneeyaa haddii lala yimaado ficil badrheerhkiisu salaada burin lahaa oo waa hadalkii yaraad oo kale iyo wa ziyaadati ruknin ficiliyin naasiyan iyo ficil iyo in la kordhiyo ficil ruknin ficliya qaab ilowtiinna lagu kordhiyo qaab ilowtiinna loo kordhiyo iyo walakli اlqaliil naasiyan iyo cunistii yarayd oe naasiga ahayd umuuraha haddii lala yimaado oo ama abcaaddii laga tago ama rukni dheeraada la kordhiyo waa wixii badrheerkiisu salaada burinaye ama cunista iyo hadalkii yare waxaasoo dhan camdigiisaa burinaya mogta ama waxa weeye dee rukni inta lala yimaado xalee laga tago hadhow lasoo istidraako oo dib laga soo haleeshado kul hada sujuudu sahwi bay keenaya wa tajibu waxaana waajibaysaa mutaabacatu limaami fiihi imaamka in lagu raaco mutaabacatu limaami imaamkii in lagu raaco ayaa waajibaysa fiihi ay fi sujuudi sahwi sujuudu sahwiga in lagu raaco imaamka ayaana waajibaysa ama sababka imaamku u sujuudu sahwinaya garo ama ha garan ama soo gaadh markii uu sahwinayay ama maqnow adoo halkaa ku weysaysanaya ayaad arkaysa inuu ataxiyaadkii dhexe ka kacay marka adigu dee kumaad xidhnay ragcaddii saddexaad baad ka soo gaadhay ilowba ilow waa hadhow wuu kusoo haleelaya kaa kaa horreeyey xitaa falow sajada lisahwi nafsihi haddii shaksigii u sujuudo sahwiga naftiisa aw takhallafa ama uu ka gadaal maro oo ka hadho can sujuudi imaami sujuudda imaamkiisa caamidan xaaluu yahay kii badrheerhsan ee caaliman og bitaxriimi xaraam noqodkana og baطalat salaatuhu salaaddiisu waa buraysa wuxuu inoo tilmaamay in sujuudu sahwiga imaamka lagu raacayo mar haddaad ma'muum tahay imaamkii waad ku raacaysaa waajib bay kugu tahay intaad imaamka ku xidhan tahayna sahwiga kugu dhacaa sujuudu sahwi male intaad imaamka ku xidhan tahayna sahwiga adiga kugu dhacaa sujuudu sahwi male inaga nidhi imaamkun baa lagu raacayaa mogta mar haddaad ku xidhan tahay intaa aad ku xidhan tahay haddaad sahwido sujuudu sahwi ma jiro imaamkaa kaa xambaaraya sidaa daraaddeed ma dhicin nebiga sala allahu aleyh wasalam intuu ummadda tujinayey ila bashar innagoo kalaabay hayno yobasaawiyaye mar qura inuu cid nebiga la tukanaysaa sujuudu sahwi la timi ama nebigu ku baraarujiyo yidhi warle intaa ay daba tubantihiin intaasoo jeer baa saahweysaane kii sahwiyow hay joojinina sahwiga la qaaday ma jirto mar haddaanay jirin mar haddaad imaam ku xidhan tahay sahwigiisana waad ku raaci adigu sahwi ama ha sahwiinoo ama la sahwi ama ha la sahwiinoo kiisana waad ku raaci kaagana meesha waad ka saari waay hadduu xitaa sahwiyo oo uu sujuudi waayo dee inuu salaaddii ka baxay mooyaane suuragal maaha inaad waxa weeye adigu sahwi kale la timaada hadduuse ka baxay dee waxba dhib ma jiro salaaddiiba ka baxayo haddaad saawigii hadaridi wada helay aada iska iska sujuuddo dhib ma jiro falow sajada hadduu sujuudo lisahwi nafsihi naftiisa su- sahwigeedii buu sujuuday isagoo ima- ma'muuma waa khalad ma ogtahay xaquma leh aw amase takhallafa wuu ka hadhay can sujuudi imaamihi imaamkiisa sujuuddeedii buu ka hadhay sahwina ugama hadhin waa barheedh ile marmar baad sahwi uga hadhaysaa moogta oo inuu sujuudayba ma ogide waxaad moodaysaa inuu rukuucayba oo wax kalead iskaga moodaysaa laakiin barheedh adoo arkaya inuu sujuudu sahwi la yimi ayaa ti wanaga tag dee taas waa casaanka moogta markaa waa caamidan waa barheedh waana caaliman bitaxriim xaaraam noqodka waa ogeed ama hadduu markaa salaada bilaabay waa loo cudur daaraya waxaan xasuustaa koob iyo sagaa siddeetanki bay ahayd baan u malaynaya beri oday berigaa salaada bilaabay ayaa tuulana lagu tujiyey wadaadkii baa sujuudu sahwi la yimi odaygiibaa mana raacin markii dambena waxay kaga dhigtay uun waa reedheh imika suu yahay horta ninkanana tujinay imika sua horta maydan arkay odaygii madaxu taasay horta maydan arkay wuu iska sujuuday bismi illaahi araxmaan xaguu ka bilaabay maxaa odaygu weliba afka ka hadli maaye wuu tijaabinaya xitaa intuu sujuudo inaadan saasuu yidhi intuu marba sujuudo suu yahay markaasaa ee yaahay sujuuda maxaa sujuud sahwiya tahay sawki aanu salaad caadi u tukanay xaguu ka bilaabay yaa ka dhaadhicinaya bal waa kana waaba siddeetankii bay bal yaa ka dhaadhicinaya caawaba ku wadaya ee yaahay salaada may may ninkan waa in la qabtaa ninkan imaamkiiba haystaa moogta bal yaa kalagaxaynaya marka qofku hadduu iska jaahil yahay waa loo cudur daari oo dee waa laga yeeli karaa waxa weeye maan raacin oo dee nin wareersan baan orsa odaygaa dee madaxays hayaba laakiin lagama yeelayo cid kale asalkeedaba ma'muumkuna laba xaalo ayuu waxa weeyaan sahwi isagu uu leeyahay hadduu isagoo ma'muuma u sujuuda laakiin haddii kale laga yeeli maayo ma'muumka waxaa laga yeeli karaa haddii uu masbuuq ahaayoo salaada lagala hormarayoo markii dambe uu kacay ee xukmulinfiraad yeeshay hadduu sahwiyo waa laga yeelaya fii aakhiri salaatihi inuu sahwiga la yimaado markii hore uu imaamkan la tukaday ragcad ama laba iyo xunbuu la tukado muu sahwiin markii hore markii dambe uu tiisa u kacay ayuu odaygii yaraa sahwiye de waa ka yeelaynaa inuu hadhow sujuud sahwi leeyahay ma'muum baanu ahaa moogta laakiin fii xaali infiraad weeye waxaynu kaloo ka yeelaynaa hadduu masalan markii hore gaar u tukanayey isagoo gaar u tukanaya ayaa jamaacadii la qiimay madhabku wuxuu ogol yahay inuu halkaa kala qabsado masalan isagoo ragcad tukaday ayaas la qiima wuxuu heli karaa inaanu salaada ka bixine imaamka dhexda kaga leexdo dhexda kala raaco markaana waa laga yeelaya hadduu markii hore intii hore uu tukanayey ee aanu imaamka ku xidhan hadduu sahwi galay xaalaadka noocaasiya waa laga yeelaya laakiin ma'muum baan ahay sujuudu sahwina waan la imanayaa idina ka yeeli maysa haddii kale waaya wayustaxabu waxaa la sunneeyaa sujuudu tilaawa sujuudu tilaawadii baa la sunneeyaa oo yaa loo sunneeyaa lilqaari'i kii akhrinayey iyo walmustamici kii dhegaysanayey iyo wasaamici kii maqlayey waaya iminkana masale salaadoo qura aan qusayne salaada iyo dibaddeedaba qusaysaa ayuu inagala hadla oo wuxuu inagu yidhi wayustaxabu sujuudu tilaawa macnaa fi salaati iyo wakhaarijiha salaada gudaheeda iyo ka baxsanaanteeda tani waa waa caam moogta waxaa loo sunneeyaa sujuudu tilaawada qofka qaariga ah ka akhrinaya iyo ka dhegaysanaya yidhi bal hadda igu dul akhri meelaha haye wad waa si fiican baan kula socda iyo oo mustamicu waa qofkii u qastiyey dhegeysiga saamicuna waa kii aan u qastiyinba iska soo fadhiistuunoo dabeedna hayatu sujuud baa la akriyo dabeedna qaarigii baa la dhacay isna waa raacay waxba dhib ma jiro la soco weeye isagana dadoona salaadba kuma jiraane meesha iska jooga saddexda waa loo sunneeyaa buu fi arbaca casharata aaya afar iyo toban aayadood ayaana sujuudu tilaawadu ku jirtaayoo lala yimaadaa yasjuduhaa waxaa sujuudaya alimaam iyo walmunfarid labadu waa sujuudaya imaamka iyo qofka gaar u tukanayaaba balka aan salaad ku jirin baa xitaa sujuudaya walaa yasjudu lma'muumu litilaawati laakiin qof salaad ku jiroo ma'muuma tilaawo iyo qur-aan akhrinteed uma sujuudayo ilaa idaa sajada imaamuhu imaamkiisu inuu sujuudo mooyaa haddaad se ma'muum tahay tilaawada qura ee aada u sujuudi karta taadana uma sujuudi kartid inta adigu iska akrido aayatu sujuud salaaddii oo siri ah iskama dhici kartid xaquma lihid masalan salaad duur baad ku xidhan tahay imaam markaasaad ilaa faatixadana maqli maysid suuradda kalena maqli maysid faatixa iyo suurad baad iska akhrisatay aayatu sujuud ku jirto lagaa yeeli maayo inaad sujuuddo lagaa yeeli maayo waaya haddii imaamkaagu akriyo ayaddii sujuudda oo uu sujuudi waayana ma khilaafi kartid lagaa yeeli maayo waaya marka wuxuu yidhi walaa yasjudu lma'muumu litilaawati ilaa idaa sajada imaamu qofka ma'muumkaahi tilaawo iyo qur-aan akhrintii uma sujuudayo ama mid halkaa jooga ha akriyo ama adigu akri ama imaamkaagu ha akriyo farqi ma leh inuu imaamku sujuudo mooyaane fain sajada hadduu ma'muumkii sujuudo duuna imaamihi imaamkiisa sokadeed oo isagii qira uu akhristay daraaddeed u sujuudo ama imaamkii oo aayatu sujuud intuu akhriyay isagii iskaga tegay oo u sujuudi waayo ayaa adigu tidhi waa maxay imaamkan wareersaday ma saas tuurtayba badalat salaatuhu salaaddiisi waa buraysa maxaa yeelay inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamka waxaa loo sameeyeyba in lagu daydo in la khilaafo mukhaalafo intaa leeg qodob saxa maaha salaadu waa buraysaa laa shaka fi dalik halkaa ha inoo joogto wallahu subxaanahu wa tacala aclam